الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد waxaan ku dhex jirnay biyihii oo lagu weysaysanay biyihii baan ku dhex jirnay lagu weysaysanahayey biyuhu marka waxay ahayn wasiila oo lagu gaaro weysaqaadka ama qubayska ama nijaasada zuulinteeda wasa- wasiilo dahaaray ahaayeen biyaha marka waxaa jira wasiilooyin ay u baahan yihiin nafsadooda wasiilooyinkaas waxaa ka mid a weelashii lagu shubi lahaa waayo xukunkooda in laga hadlo loo baahan doono iyo markay u baahdaan biyuhu ijtihaad ijtihaadkii isaguna waa wasiilow marka hadda waxaa la gerahayaa ijtihaadki walow ishtabaha maaun daahirun binajisin ijtahada watadahara bimaa danna dahaarata haddii biyo daahira iyo biyo mutanajis isku darmaan oo uu kala garan waayo laba weel waa ijtihaada ijtihaadka waxaa weeye badluuljuhdi fii dalabi lmaqsuud waxbaa la doonaya wixii la doonahaya sidii lagu gaari lahaa ayaa waxaa loo bixinaya juhdi badan ayaa loo bixinaya si maqsuudka lagu gaaro haddii hadda aan idhaahno waa ijtihaadahayaa ninkii marmarka qaarkood waxaan ugu soo dhacaya su-aaloo leeyahay dee anuma mujtahid baana mujtahid waxaa la rabay shaafici iyo ee muxuu ahaa abu xaniifa iyo shaafici iyo maalik iyo raggaasaa la rabay inay ijtihaadaan see anugu u ijtihaada maana anugu mujtahida marka ijtihaadkaas xoogaa wax yar in la kor istaago inuu u baahan yahan u malayna ijtihaadka adduunka inta la nool yahay dadka caqliga leh ijtihaad ka maarmi maayaan waa inay ijtihaadaan laakiin nin walba tabartiisu ijtihaada tabartiis ayaa nin walba ijtihaada ijtihaadka waxaa lagu ijtihaadahayaa waxa weeye calaamaad wax la arka ayaa lagu ijtihaada calaamaad calaamaadkaas markii la arkaa wixii inay sida yihiin iyo inay sida ahayn la kala saara marka nin walba wixii uu yaqaano oo calaamaad u heli karuu ku ijtihaada mithaal waxyaalo waxaa jira ijtihaad aan u baahnayn masalan hadda annaga salaad baana laga rabaa salaada waajib inay nagu tahay ninkii nusuusta yaqaano bannaankay daadsanta ninkii aan nusuusta aqoonna muslimba hadduu yahay salaad inay ku waajibto wuu ogyahay wuxuu ogyahay salaadu inay weyse u baahan tahay nin kastaaba waa ogyahay ijtihaad uma baahna taas laakiin maxaan ku ku weyse weyse haddaan ubaan maxaan ku weyseysana biyaan ku weyseysana inta badan biyo in lagu weyseysana waa la isla ogyahay biyaha layga rabaana waxa weeye waa biyo maa mutlaqaho aan waxba ku xirnayn oo biyo inay yihiin wax u dhaam u dhaa u raaca aan la arag biyihii haddii wax yar oo ay yeeshaan ama midab ama wax kale ay yeeshaan ijtihaad baan u baahana ijtihaadkaan u baahanaya waxaa weye war biyahan biyihii layga rabay waxbaa weheliyo biyihii keligood maahan waxaan weheliyaa biyanimo ma ka bixinayan mise ka bixin maayaan waa inaan anigu fiirsha mise kitaab baan intaan soo bixiy uu leeyahay biyahan farta igu fiiqayo kuwaana waa daahir ama aayad baan keenaya waxay leedahay biyahan waa daahir ama xamadiisaan keenaya ama kitaab fiqigaan soo bixinaya wale biyahan waa daahir may anaa layga rabaa inaan idhaahdo aniga qaacidadii waa laysiiyey haddii biyahan shay daahiri ku darmo oo shaygaa daahirka ahi biyihii dooriyo oo magacoodii ka adkaado oo dhunsho daahir inuu wax daahiriyo waa ka baxay haddii biyihii magacoodii joogo waxbaa ku darmay arrintu ay taagantaho shay uu daahir yahayna biyahaas inaan ku dahaaro qaataa laga ogoliya qaacidadaas sooma haysto qaacidadii markii aan biyihii aan damca inaan ku dabaqaana inaa ijtihaado layga rabo haddaana anugu aana fiirino aana or biyahaani allayle magacoodii waa dhumay mise ma dhumin kitaabna ii sheegi maayo ee nin kalena iima sheegi karo nin kalena iima sheegi karo noloshoo dhanna ijtihaadkaasay ku socotaa waxaa leeyahay ijtihaadku kan oo kale waxaa leehay taxqiiqulmanaaq wax adiga qaacidaah oo aa haysatay meeshaan inay ku dabaqmayso inaysan ku dabaqmayn ayaa raadinaysa qaacidada waa haystaa aniga biyuhu hadday biyo saafiya yihiin weysay aqbalaan haddii wax yara ku darmaan oo waxaas yar daahir yihiin oo aysan magacooda bedelin weysay aqbalaan haddii magacii bedelmo weyse ma galaan qaacidadaas waa haystaa laakiin qaacidadeeda inay biyahan qabanayso iyo in kale anaa layga raba nin kasta oo caqli lahoo raba inuu weysaystana waa laga rabaa kitaabkan aan akrinayno dhanna intaasoo meelood ayaa waxyaalaha adiga inaad qadartid lagaa rabo ku imaana inaad qadartid weysadan hadda markii aan ka baxno waxaan u tegi doonaa salaad salaada waxyaalaha layga rabo aniga waxaa ka mid a waktigii salaadda wakti bay u baahan tahay waktigay u baahan tahay inuu duhurkii hadda gala maktaab baa ii sheega yaa duhurkii inuu galay waa inaan fiirsho haddii hoos jiro iyo qoraxdu inay wareegto aniga la ii sheegay qaacidadaas waa haystaa qoraxdii inay wareegtay calaamo aan ku garto waa inaan helaa hoos baa jira hoostii baan ku aqoontay hoos maanta lama jiro cirkii saacaddii baan fiirsho saa qoraxdu markay soo baxdaan aqaana markay dhacaysana waa aqaanaa inay qoraxdii wareegtay in kale waa aqaanaa waxa weeye calaama layga rabaa inaan laakiin siaan u joogo intaan iska soo kaco allahu akbar iskama oran karo waa inaan horta waktigii inuu jiro raadsho waktiguna calaamu iga rabaa iska imaan ma qibladii aan rabaa inaan u tukado qiblada guud ahaan waxaan ognahay war qoraxdu waxay qibladu naga jirta annaga haddaan mandiqadan joogno shimaal shimaal haddii ay naga jirto haddii aan soo kaco saan u joogo meeshaan ujeeda u jeesan maayo waa inaan fiirshaa wareera qibladii xaggee iga jirtaa xaggaasay iga jirtaa maxaan ku gartay qoraxdiyaa xagga ka soo baxday habeen madoobay noqotay habeenkii madoob xidigaan fiirinayaa qudbu shimaali iyo qudbu januubi waxbaa jira xidigiyaan fiirshay qudbiga waa kaas haleelay shimaaliga laga yaabee laba nin annagoo ah midna inuu yidhaha qudbu shimaaligii waa kaas midna uu yidhaha waa kan oo labada dhabarkaan isku jeedino midna xagga u tukada midna xagga u tukada waa imaan kartaa tabartayadii wey nalooma haysto annaga qibladii u tukada waana la yidhi qibladiina ma kor taagnin ninkii ma ka joogaa waa ka dhadhow yahay aniga ijtihaadkayga xataa hadduusan kacbada ag joogin munaarada weyn oo meesha taalla wareera qibladu xaggee ka jirtaa xaggee kacbadu ka jirtaa waxbuu soo dhaweyna meeshaas marka marna adiga camal aa qabatid ijtihaad ma ka maarma waa ku khasbantahay inaa ijtihaadi camalkii kastoo aa qabatid haddii la gaaro muxuu ahaa beec la gaaro laba nin baa iskeenaysa jihaaz saasuuqaan lagu soo kala gatay ama raadiya ama combyuuter ama wax waa ciladaysan yahay ciladiisii dadkii yaqaanaa la raadinaya waxaa leeyahay haye ciladan ka warrama kan oo kale qiimo ma nusqaaminaya wax ma ridahayaan ayaga marka wixii ay yaqaana inay ku qiyaasahayaan waa ijtihaadahayaan markaasay leeyahin waa nusqaamina waxbuu nusqaaminaya waxaa leeyahay ninka shaygan waa ceebaysan yahay waa sax way ceeb baa ku jirta hadday yidhahdaan waxba ma nusqaaminayo kan qiimo ma nusqaaminayo war waxaan ceeb macna maaha naga tag aa laleeyahay iska taa iska qaado shaygaaga ceeb ma jirtee masalo walba ijtihaadkaasaa ku jirta qaaliga markii loo keeno oo dadka u yimaadaan ninkan waxaanaan ku leeyahay iguma lah markhaati kee laba ninuu meesha kasoo qabtay labada nin uu soo qabtay ma iska xukumaya mise nimankii uu ka daba tagay waa fiirin wareer nimankaan ayaa yaqaana maxay ahaayeen wax niman warkooda la qaadan kara miya wuxuu raadinaya cadaalad baa la amraya cadaaladdii wasaa-ishii uu ku heli lahaa buu raadinaya cadaaladda marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa waxaan markhaati ahayn cadaaladii lagu soo saaro nebi mu nebi sulaymaan markii laba haweena oo laba wiil wadata midkood bahal ka dafay oo midkii kale ay isku qabsadeen oo daawuud loo keeno daawuud uu midii weyneed u xukmiyey oo sulaymaan ay u yimaadeen wuxuu yidhi middi ii keena waa idin kala jarahay midii aan dhalin waxay tihi noo kala jar midii kalena waxay tihi iska sii ayada bis marka muxuu fahmay midaan in la dilo ogolay inaysan cunuga dhalin ya calaamuu ku raadshay waxa weeye waxaas calaamaha ijtihaadka lagu sheegay calaamaa lagu raadina shay aan calaamo lahaynna maba lagu ijtihaadaba oo maxay yidhahan dabagaalla badar ku xabaashay meel xirkana waa fiirshay dhulkana waa fiirshay kalabarkii uu joogaa meeshaasuu ku calaamaysa hadhowteedii meel dhexdaas hadduu ka raadshay la heli maayo marka cirbar dhulbar kama bilowdo ijtihaadku ma galo ijtihaadku cirbar dhulbar kuma socdo dadkana qolo walba waxay taqaanay ku ijtihaadaysa qolo kastaaba wixii ay taqaano haddii mas'alo nasa lagu ijtihaadahayo waxaa la rabaa caalim yaqaana naskan nusuustii kale yaqaan culimmadu waxay isku waafaqday waxay isku khilaaftay yaqaanaa fiirina laakiin nin mubtadi hadduu intuu hal aayado fiirsho ijtihaado ijtihaadkiisu meeshii rabay ku dhici ma haddii inteedaan naloo dirana midba ijtihaad cusub buu keenaya boqol masalaa soo baxaysa ma soconayso lianna anugu waxaan maba aqaama maba maba gaarinba maba ij- maba ku ijtihaadi karo ma aana gaarin marka noloshaas adiga aad socoto sideedaba ijtihaad ma ka maarmayso laakiin wixii la yaqaanaa lagu ijtihaada waxaan la aqoon haddii lagu ijtihaado khalad baa soo baxaya mar baa niman nin baa nin gacan ka jabshay gacantii ma go-in laakiin waa jabtay wadaaddaa la soo wacay waxaa la kaalayo wadaaduu qiimeeya wadaadadii waxay haystaan addoon baa lagu qiimeeya addoonka wixii ka nuslaamaa la fiiriya addoon lamaba arkaba bis ayagii marka waxay yeeleen nin walba wuxuu yidhi waa ijtihaadah mid wuxuu yidhi anugu waxaan ohan lahaa soddon iyo shan halaad hala bixi mid wuxuu yidhi toddobiyo toban hala bixi mid saddex halaadii bar buu sheegay nimankaas marka waxay iskugu imaan waayeen calaamaad ay raacaan iyo meelay ka dhaqaaqaan ma hayaan ya meelay ka dhaqaaqaan ma hayaan ijtihaadku ijtihaadaan calaamad lahayn wey mar hadduuse calaamad lahayn oo meel calaamad la raacaan la aragna haddee lagu tegi maayo meel saxa laguma tegayo meel saxa lagu tegi maayo wax walba oo nolosha ka midana dadku waa ijtihaadaya ninkii damca inuu meesha maxallad ka furtaa meeshuu fiirinaya dadka marayuu fiirinaya ee guriga qaabkiisuu fiirinaya war meel jaranjaraa dadka qaar ka caajizaya miyu- miyaa noqonaysaa waxbuu fiirinaya maantao dhan waxbuu miisaamaya wuxuu wax ku heli lahaa meeshuu ugu dhow calaamaad buu raadinaya marka ijtihaadka eh, anugu mujtahid maahi ma oran karo wax aana gaarinna kuma ijtihaadi karo ya wax aan anugu gaarin kuma ijtihaadi karo nusuus anugu aan isku keeni karin oo wixii culumma ka tiri aana aqoon waxba aana ka aqoon kuma ijtihaadi karo kaas waxaa loo dhiibaya caalimkaas masalo kale meeshaa ku jirto ijtihaadka laftiisu masalo walba inaad taqaanid maaha waxaa laga yaaba hal baab ahaan ninkaan si fiican u bartay baabkaasuu si fiican u bartay wixii ka hor yimaado horuu ka fahmay ya sufyaan ibn cuyeyne waa ka leeyay sufyaan wuxuu yidhi markii eh, la gaaro manaasigta iyo meelaha sahal bay u ahayd waa ka jawaabi jira markii dalaaq iyo waxaas la gaaro waa iska gaabsada maxaa yeele maadadan aad buu u bartay intaas reema ku ahaa intaasuu sanaa la xajinayo masalo walbaa ka hor imaanaysa masaa'ilkuusan aada u daraasayna waa dhiba hadda kitaabkan sida u kala qaybsan yahay hadduu baabul beyc isku tacallujiyo toban sano daba taagnaado midna nikaax isku tacallujiyo labadooda mar walba midbaa masaa'ilkiisa usoo degdegaya u sahlanaan u sahlanaana meeshaa marka ijtihaadka waxaan ka wadaa eh, ijtihaadka oo la yidhaahdo taxqiiqul manaad wax adiga qaacidaha oo haysatid meesha inay ku daqbaqmaysay in kale ijtihaadkaas mar walba waa joogaa nin walibana waa isticmaalahaya nin walbana waa laga rabaa laakiin waa tabartiis wuxuusan aqoon ku ijtihaadi mahay wuxuusan aqoon ku ijtihaadi mahay haddii eh, ninkaan asagoo qaali a meeshaan loo keeno reerkaana is haysta ninkaana naagta masruuf bay isku haystaa intuu fiirsho intaasaan iskaga kaa qadarin ma laha rag oo beledka wax ku dhaqdo suuqa yaqaano wax yaqaano wacaya raggii baa soo qiyaasaya imise caruur ay haysataa intaan eh, ninkan darajadiisu maxay tahay ninkan waa nin miskiin oo mucsir weeye kan waxa weeye waa mutawasit war mutawasidiintu maxay cunaan kuwa aqniyada maxay cunaan wax waxaas markii ay soo soo soo soo qiyaasaan oo soo calaamaadka soo aruuriyaan markaas kabacdi waxay odhan karaan reerka intaanaa ku filan isaguna waxaasu xugmin doona meeshaasu xugmin doona marka wuxuuse isagu aqoon inuu xugmiyo lagama rabo annaga hadda waxaa laga yaabaa xoogaa wadaadda haddii masale loo keeno khalfiyaadkeeda inaana akrin masaladan waxay u baahan tahay qolo siyaasiyiin inay ka hadlaan middan waxay u baahan tahay qolo adibah inay ka hadlaan middan ijtimaaciyiin inay ka hadlaan middan qolo caskariyiin inay ka hadlaan horta in wax naloo tacriifiyaan u baahannahay intaan naloo tacriifin haddaan jawaabno meel waxaan ka ridaynaa meeshii aan ahayn maxaa yeelay alxukmu cala shayci maxaa yidhaaheen farcun can tasawur horta waa inaan marka hore shayga aqoonsado wey. iska ijtihaadi maayo imaam shaafici raximahullah muwafaq buu ahaa mar uu yidhi eh, nin caalima oo caaqila hal dirham uusa suuqiisa aqoon inuu ka jawaabo ma banaano waa caalim waa caaqil laakiin dirhamkaa suuqiisa ma yaqaan ya hadduuse suuqiisa aqoon suuqleydaa la weydiinaya isagoo ka jawaabi maayo maanta haddaanse ka bixinayno xoolaha la qiimeynaa xoolaha la qiimeynaayo ma lacagtii aan kasoo baxshaan fiirina ya lacagtii aan kasoo baxshaan ma waa laga kor baa looga kaca ama hoos baa looga kaca ninkaanna xoolo uusan haysan aniga ka qaadi ma xoolo uusan haysan miskiinka looga qaadi maayo ninka la dulmin ma miskiinkana la dulmin ma haddii la lacagtuu kasoo baxshay aa laga dhigayaa wixii suuqan ziyaado o dhan miskiinkaa dulman haddii wixii uu ka soo baxsho hoos u dhaceeno suuqan wixii uu ka jooga laga tagana ninkii aa dulman waa la waa la qiimayna laakiin yaa qiimaynaya suuqyahan suuqyahan baa qiimaynaya markay qiimayaan shaygan hal el alaabtan qiimaheedu intaas la eg wey markaas kabacdaa waxaa leeyahay marka wixii kugu waajibay laba iyo bar wey boqolkiiyo ken ninkii aa kitaabka soo akriyo laba laba iyo bar ninkan laga raba in laga rabo ogi xoolahan ma qiimayn karo ma yaqaan suuqiis shaqadiisii ma marka ijtihaadku waxyaalaha a'immadu ku ijtihaadhayaanoo masaa'il muxuu ahaa naskan iyo maqsihiisa iyo nusuusta kale oo ka muxuu ahaa geesaha ka jirta in la waafajiyo iyo waxyaalahaas ninkii aan gaarin meeshaas gacanta gelinba ma gaarin sida ninkan oo qaaligaa meesha jooga shaygaa qiimayntiisa uu rag kale ugu wakiilanayo qoladii taqaana loo wakiilanaya kaas marka haddaan ijtihaadka intaa uga tago ijtihaadku waa wasiilo biyihii saxda ahayo kuwa kale lagu kala saari karo wuxuu yihi walow ishtabaha hadday isku dar isku dheeh galaan maa-un daahirun biyo daahira binajisin bimutanajisin biyo najaasoobay najiskaan hadda najis cayn lagama wadayo waa biyo najaasoobay oo najaaso gashay ayaa iskaga darmay ninkan waxaa loo sheegay labadaas weeloo meeshaa taalla midkood ay baa afka geliyey saas waa loo sheegay waa rumaystay ninka u sheegay nin warkiisa laakiin ninkii labadood miduu yahay uma sheegin waa iska teg labadii weel midkoodna isagana weysuu u baahan yahay labadii weel keebuu ku weysaystaa waa ijtihaadahay ijtihada waa dadaalaha oo muxuu ku dadaalahay meeshii hadduu calaamaad ka helo calaamaad mid baa raadkii eygu ku ag yaalla midkood eygii hadduu afka kala soo baxay qoyaankii ka daadaataa meesha yaalla midkii kalena waxba ma ag yaallaan wax calaamaha uu ninku arki karo ayuu meeshii ka fiirinaya calaamadaasu ku ijtihaaday alla ile midkaan kaygii wey midkaan midkii la qaadan lahaa kan wey marka labadaas shay buu ku dadaalaya dadaalkan lagu dadaalayo biyaha keligood maaha waxyaalo badan buu ku xiran yahay maalkiibaa soo gelahaya matalan meeshaanaan kaba dhigto hadhowtadii afar kabood oo kabi u eg baa meeshii lasoo dhigtay oo kuwaygii u ege aniga kuwaygu calaamay lahaayeen afartii kale calaamo ma leh kuwii calaamada lahaaban qaadanaya soo maaha calaamadaana waxay tusaysaa inay kuwaygii yihiin waana suuragal nin inuu calaamadeedoo kale ku dhigtay oo kuwaygii la qaato oo kuwaa nin kale leeyahay suuragal wey laakiin aniga danni waxaa layga rabaa mu-akada calaamadan intii kale ma leh kuwa calaamadaydiibaa kuwaan ku taalla karaan qaadana aniga taydu calaamad ma lahayn kuwa kale calaamad bay leeyihiin tayda waxaan ku garanaya calaamad la-aan allele mideedu calaamadan ma lahayn waxaan calaamaadkan rag kalaa iskale rag kalaa iskale waa soo gela laakiin waxay yidhaahdaan waxyaalaha oo nikaaxa iyo xaggooda ku saabsan ijtihaadkaa lama geliyo oo haddii matalan gabar ay wax nuugeen gabdhaha ciddan ay ku daranto tobankan gabdhoodoo meeshaan mid ka mid a ayaa maxram u ah ijtihaadi maayo maxaa yeelay hadduu ijtihaado oo midii walaashiis kusoo toosto dhibaatada imaan doontaa wax dhow ma meeshaas lagu ijtihaadi maayo laakiin wixii maalkaani waxyaalahan waa lagu ijtihaada marka ijtahada waa dadaala watadahara waa ku dahaaro qaadanaya bimaa danna wuxuu uu moodo dahaaratahu inay daahir yihiin midkii calaamadu tusto inuu daahir yahay kaasuu ku dahaaro qaadanaya marka weelashaas shuruudda laga rabaa waxaa weeye hal weela kaliya waa inaysan ahayn mutacadid waa inuu yahay laba weel waa inay tahay ugu yaraan haddii aniga najaasa gaarto meeshaan iyo meeshaan aan kala garan waayo warma intay ahayd mise intaa ahayd maradaydaan ku ijtihaadi maayo waa inaan intii oo dhan isla dhaqan wey haddaana isla dhaqin labada weeloo meesha taallay midkii aan ku weysaystay maan midka kale meeshuu iiga harahay laakiin labadan nuqdo labadan meelood midoodna iga hari maayo maradii waa qaba yaa nijaasadu iga hari mayso marka waxaa layga rabaa inaan labadoodiiba isla dhaqo ijtihaad ma leh meeshaan waxaa la rabaa shay mutacadid ah oo laba waxyaalood aa kala dooranaysid marka inuu mutacadid yahay lagama maarmaan biyahan lagu ijtihaadayana asalkooda inuu dahaaro ahaa wey wuxuu kuu keeni doonaa haddii weelna kaadi ku jirto weelna biyo ku jiraan lagu ijtihaadi ma maxaa yeel labada weel midkood asal dahaaro kuma lahayn mid baan dahaaro lahayn weelashii labadoodana inay yaallaan weeye haddii midkood daato ijtihaad meesha ma yaalo midkood baa talfay oo dhintay marka wuxuu yidhi ijtahada waa dadaalaa watadahara wuxuu ku dahaaro qaataa bimaa danna wuxuu u maleeyey dahaaratahu dahaaradiisa waqiila in qadara hadduu kari karo calaa daahirin daahiro biyaqiinin yaqiin daahir ku ah falaa ma ijtihaada ninkan labadan weelood ishkaalka ku jira maahan webigii agtiisa durdura ama weelal kalaa meeshaan yaalla oo biyo ku jiraan oo uu isticmaali karo wuxuu leeyahay kaas ku dadaali ma mar hadduuba wax yaqiinaba heli karo ku dadaali ma ninkaas wuxuu la mid yahay nin oo muxuu ahaa haddii muxuu ahaa shay daahirah uu heli karo wuxuu soo gelayaa uu leeyahay xadiidkii muxuu ahaa dac maa yuriibuka ilaa maa yuriibuka kaasoo kale uu soo geli karaa buu leeyahay kacbadii ninkaan u jeedo meeshaan u jeedo yaqiinta ay tahay ma ijtihaadayo xaggeyga jirtaa male waana u jeedi karaa meelahaasu wax ka fiirsha qiilkaas laakiin raajixii saas lagama dhigin qibladu halkan jiha weye laakiin meeshaan biyaha yaallaa maal weye mid unaa ka tegaysaa oo iska dayacaysa maal weye xataa haddii webigu agtaada yaallo webigu kasoo darid iyo kharash buu baaya biyaha webiga ninna male laakiin kuwan lasoo darsaday nin baa yeeshay ya xukun gaar ahay leeyihiin haddii nin soo darsado nin kale ka xoog uma qaadan karo laakiin webiguu soo darsan karaa marka waxaani maal weeye maalkaas ay yihiin haddiiba wasiilo ay xalaal ku noqon kara uu jiro la dayici ma waxaa kaloo ayadana laga fiirshay culimmadaasi fiirsheen waxay yidhahan saxaabadii nebiga sala allahu calayh wasalam ayagoo nebigii joogo ayaa xadiidkii ninkii kasoo maqloy nebigii saasaan ka maqlay qaadana waana kari karaa ninkaan intuu ka tago inuu nebigu u tago sala allahu calayh wasalam wuxuu warsadana waa kari kari isagoo kari kara ayuu haddana nin kale wixii maadaama ninkan sidqigiisa iyo runtiisa wixiisa ku kalsoon yahay uu qaata marka isagiio yaqiin keli kara ayuu wax danni a qaata ayay danni qaateen ayuu yaqiin heli kara wal acmaa ka basiirin fil adhari ninka indhahale iyo ninka arkahayo sidiisoo kale uu ijtihaadi karaa ninka indhala isagana waa ijtihaadi karaa laakiin ijtihaadku wixii arag aan u baahnay ku ijtihaada xuduuddiisa tabartiisa ku ijtihaada adhar wey muqaabilku wuxuu leeyahay ma ijtihaada waxay yidhahan laba waxyaalood oo laisku waafaqsan yahaa jira oo ninkan indhahala ku saabsan ninka indhahali waktiga kuma ijtihaadi karo qoraxdii xaggee martay xaggee martay maxaa yeele arag wey waxa wax lagu arka kuma waktigii waxaan leeyahay muxuu ahaa qiblada kuma ijtihaadi karo maxaa yeele arag wey laakiin waktiga waa ku ijtihaadi karaa waktigii waa ku ijtihaadi karaa qoraxdii dhinacaanay ka qabatay dhinacaanay awal ka jirtay haddoo kale wasaa'id waxaa jira saacado dhawaaqaayo mar walba haddii la taabto saacad hebel weeye leh oo ninkii indhaha laha u arki karaa jira waxyaalo asaga wasaa'ilahoo waktiga uu ku ogaan karaa jira waxbuu akrin jiray markuu intaasoo subax akriyo ayaa duhurka la addimi jiray maanta ninkii addimi jirayna waa iska aamusay qoraxdiina waa la waayey saacaddii oo kale markuu joogo wuxuu daramaya duhurkii waa jira ya waxyaala calaamahada ninkaas uu heli karo waktigaa jira laakiin qibladu waxeedu aragu wey marka waxayna qiblada kuma ijtihaado laakiin waktiga waa ku ijtihaada weelashaan nimanna waxay haleeshiinayaan biihi waxay haleeshiinayaan qibladii nimanna waxay haleeshiinayaan muxuu ahaa waktigii salaada salaada waktigeediibay ay haleeshiinaya laakiin haddaan fiirino ninkaa indhahali weelashaan oo laba weeloo meesha taalla horta in wuxuu najaasoomeen waxbaa loo sheego ninuu ku kalsoon yahay yidhi war labadaas weeloo agtaada yaalla midbaa ay afka geliy labadii weel midna xagguu ka jiraa midna xagguu ku jiraa ninkii waa iska teg laakiin wuxuu maqlayaa shanqarta meel meeshaan qashaqajac baa ka yeelaysa midkaan kalena waxba ka yeeli maayaan wareed eygu midka uu ka qajacqayacsiinaya midka xaggayga jira calaamad wax waa heli karaa ninkaan wax calaamada ayuu heli karaa wixii calaamaadkooda uu heli karo waa ku ijtihaadaa wixii uu tabar u waayana dadku warsana dadku warsanayo wuxuu asagu tabar u waayo dadku warsana wuxuu calaamad u heli karana waa ku ijtihaada marka ka basiirin marka lagu leeyahay basiirku calaa waxyaalo badan buu dheeryahay oo arag u baahan oo uu arki karo laakiin asaguna waa ijtihaadi karaa weye asl ijtihaad kala mid weeye wixii asagu ama taabasho ama dhedhemis ama wax noocaas oo kale aan ku garan karo dhedhemiska hadda weelo la kala garan waaye biyo la garan waaye biyahan mudaahir baa mise najaaso hadduu dhedhensho fuqahada qaar diidaa jiro le see najaasada u dhedhaminaya laakiin meesha najaase xaqiiqaha weli lama hayo ya wax xaqiiqaaho najaase aho ninkaani uu uu dhex gelaayo ma jirto shaygaana shay najaasadiisu mashkuuq tahay w mashkuuq aw maa-un wa bawlun biyo iyo kaadi baa isku dheexmay labada weel midna kaadi baa ku jira midna biyaa ku jira labadoodiina waa la kala garan waaye oo kaadidan kaadi oo urkii ka tegay wey lam yajtahid ma dadaalayo cala saxiix sida saxiixa ma ijtihaadayo maxaa yeele labadoodii mid baan salbi ku lahayn dahaaro mid baan sal dahaaro ku lahayn bal yukhladaani waa la isku dara uma yatayamam ama labadoodi waa daadina ama xataa hadduu midkood daadsho wax lagu ijtihaadaa meesha waa ka baxa ya waxaa la diidayaa labadoodii oo meesha yaalla inuu yidhaha waa booraysanaya maxaa yeelay booraysiga waxaa ku dhignaa falam tajiduu maa-an biyihiina waa yaalaan biyo xaqiiqah labadan meel midkood midkood xaqiiqo weeye inuu biyo daahiraya marka si biyo la-aan ay u timaado ha la icdaamiyo kuwan oo markaas aad inuu icdaamiyana adda dan baa ku khasabtay maxaa yeele wixii laguma ijtihaadi karo bal yukhladaani uma yatayamam yukhladaanina haddii labadoo la daadsho waa kasii sahlanta inta inta laysku daro qolatayn ma gaaraana weelkii najaaso weyn la ohan lahaa oo muran noqon lahaa haddii labadooda daasha ma dhaanto labadii weel midkood ha badbaadey marka waxaas uu weelasha sheegaya lama maro iyo wixii qofka ka ishkaal galaa saasay noqonaya bal yukhladaani uma taym ow wa maau wardin maa-un wa maau wardin wardigu waa geed haddii geedka biyo laga miiro biyihiisaasi ay raaixadii caraftii ka duusho oo biyihii kale laga garan waayo oo labadii weel midba biyo ku jiraan oo labadoodii uu kala garan waayo wuxuu yidhi ku ijtihaadi maayo tawada-a bikullin maratan midba meel buu ku midba mar buu ku weysaysanay midba mar buu ku weysaysanaya maxaa yel wax najaasada soo raacaya ma jiro labaduba waa daahir hadduu kani ku weysaystay hadduu kii biyihii saxda ahaa aha weysadii meeshaasay ugu tagtay midka dambena nin uun subkadoo kaluu lamid noqona intuu weysaysta subkaday hadduu intuu marka hore subkado marka dambe weysaystana oon saasoo kale u soo baxa wax dhibaataha ninkaas ma haysta labada biyoodba najaaso gelin maaya marka labadoodii midba marbuu ku weysaysana xoogaa ishkaal yar baa jiro waxa weeye ninka marka uu weysaysanayo waxaa la rabaa weysadan uu weysaysanayo inuu wax yaqiina ku socdo laakiin hadda ishkaalkaan oo kale ishkaal ka hor yimid weeye aan xal loo heli karin ishkaalkaan ishkaal ka hor yimid oo xal aan loo heli karin weeye marka la kalifi maayo labadoodii asagoo xoogaa taradudkaasi jiro ayuu iska weysaysanaa waqiila lahu lijtihaadu ijtihaad buu leeyahay sida biyihii oo kale ha laga dhigo waida stacmala maa dannahu araaqa alaakhara meeshaas masale waxaa ku jirta waa ijtihaaday ninkii calaamaad buu arkay hadhowtid hadduu dhinacii markuu weysaystay oo wixii sameeyey haddana dhinacii kale calaamaad kale uga soo baxay oo keenaya midkuu ku weysaysta maana kan kale inuu najaasaya meesha waa lagu wareeraya soo wareer ma soo socdo mise ijtihaadkii hore uu iska tuurayaa midkii kale labada weelna mid baa naja najaasaysan marka asaga labada jeer miduu najaaso gala hadduu labadoodaba isticmaalo marka wuxuu yidhi waida stacmala hadduu isticmaalo maa dannahu midkuu daahirka u maleeyey araaqal aakhara kan kaloo waa daadina midkaas kale waa la daadina daadiskaas waxaa la rabaa inaysan u keenin wax dhibaataa inaysan u keenin hadhowtee dhibaata inaysan u imaan dartood baa oo uusan wareerin gadaal saasaa loo loo daadina fa in tarakahu hadduu iska dhaafo wa tagayara dannuhu melihiisa isbedelo lam yacmal bithaani kan labaad ku camal fali maayo calaa nasi naskii shaafici kaasna wuxuu ku xisan yahay qaacide ay yidhaahdaan alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad haddii la ijtihaado ijtihaadkani calaamaad baa markii hore la raacay calaamaadkii calaamaad kalaa soo baxay xaqiiqasi lama hayo calaamaad baa weli la jooga la bedeli ma qaaligu hadduu xukumo oo ijtihaad ku xukumo oo ijtihaadkiisii hadhowtadii haddana qadiyo loo kale kale loo keeno oo ijtihaadkiisii isbedelo midda dambe ijtihaadka dambe ku xukumaya laakiin kii hore ma burina laakiin hadduu ogaado shay nasa inuu waa khilaafay oo aan lahayn wax ishkaali jirin kii horea la burina soo saas maa kii hore waa la burina naskii hore nabiga sala allahu calayh wasalam markii laba nin isku keeno yidhi kitaabka alla nagu kala xukum uu yidhi wiilkayga ninkaas wuu u ijaarnaa marka naagtiisii wuu ka zinaystay markii ninkiis dacwadii ii keenay boqol neef oo ariya ay addoon baan siiyey haddaan culummadii warsaday waxaa la yidhi boqol neefna kuguma lahay arina kuguma lahay naagtiisana waa la rajminaa wiilkaagana waa la karbaashaha saasa dhan culummadii aa ii sheegtay balna kala xukmi marka nabiga sala allahu calay wasalam muxuu yidhi alwaliidatu waalqanamu eh raddun caleyh kuwaas waa laguu soo celinaa wixii markii horeyse lagu waxa waxay ahaayeen waxaan sax ahayn a markii hore wax lagu kala qaatay meeshaas marka haddii waxa mansuusa la khilaafo oo qaaligu khilaafo waa re- waa burinaya laakiin waa uu dadaalay ijtihaadaadkiiyaa iskhilaafay midkii hore iyo midka dambe la isku burin ma ninkan weysaysanayaana haddii calaamaad kale intuu arko uu buro ee burin maayo salaad buu tukaday qibladii meel buu ku ijtihaaday wuxuu yii meel hebel wey calaamaadkii alla ilay meeshaasi u egyihiin qibladii uu tukaday haddana hadhowteed wuxuu yii warnamay dhinaca kale tahay oo calaamaad kale ayuu fiirshay salaadii horena saasay ku tagtay midda dambana meeshii hadda u maleeyo u tukana hadhowteed wuxuu u keeni doonaa hal salaada isagoo ku jira hadduu afar jeer isbedelo afarta raacayn oo afar meelood u kale tukana uu keeni doonaa haddii aliga fain tarakahu wataqayara danhu hadduu biyihii uusa daadinoo iska dhaafo oo dannigiisii uu doorsoomo oo kii markii horeysay najaasada u malaynaya hadda dahaaro u maleeyo lam yacmal bithaani danniga labaad ku caanfali maayo ijtihaadka dambe ku caanfali maayo cala nnasi bal yatayamamu waa booraysanaya bilaa caadatin soo celin la-aan biyo daah biyo daahira meesha yaalla lama lehe malahaanina waxba soo kordhin maayee ninkaas waa booraysanaya meeshaas inay biyo mutanajisi yaallaan baa laga soo qaaday meeshaas laba weel baa iskaga darsantay hadda waa loo sheego waxaa li biyahaanaa najaasoobay biyihii najaasoobay marka seebuu yeeli doonaa waa loo sheegay waxaa li waa najaasoobay marka dadka warkooda ma la iska qaadanaya mise maxaa la sameynaa walow akhbarahu hadduu u sheego bitanajusihi biyihii inay najaasoobeen maqbuulu riwaayati riwaayadiisa mid la aqbalo maqbuulu riwaaya dadka oo shahaadada haddii ay tahay dad baa shahaado gala haddii ay wax soo wariyaanna dad baa la aqbalaa oo dadka shahaadada ka hooseeya masalan haweenkii oo kale hadday haweenku xadiid soo wariyaan ma la qaataa a imisa caaisha soo warisa imisa haweenkii nabiga soo waa la aqbalaa nin addoonaha soo wariyey asaga inuu fiqan yahay in kalaa la fiirina addoonnimadu masaladaas kuma xirna addoonnimadu masaladaas nin oo faasiq oo beenloo la yaqaanaa soo wariyey ale wixiisa hala hubsado wixiisa hala hubsado faasiq markuu wax soo wariyey qur-aanka muxuu sheegay fatabayanu waxbaa ka soo qaadina xataa laguma odhanada waxbaa la sheegay laakiin waxaan la sheegay iska hubso annaga haddii fatabayanudaas aan baran lahayn mushkulooyin badan aan ka bixi lahayn hadda ninkii wax laga sheego ninkaas waa nin eedaysan wey ya haddii waxba laga sheegaba ninkaas dembile wey sharcigana shardii nin wax lagu caddeeyo dembile ma marka maqbuulu riwaaya waxa weye qof wuxu uu soo sheego la aqbalo haweenkii baa ku jira addoomihii baa ku jira muxuu ahaa dadkii kale oo mxuu markhaatiga geli kar geli karay baa ku jira marka maqbuulu riwaayati wuxuu soo wariyo nin la aqbalo haddii uu u sheego bitanajusihi biyahan inay najaasoobeen hadday u sheego wa bayana sababa sababtiina waa caddeey sababtii waa caddeeyayo ee wuxuu sheegay ama ey baa afka geliyey ama muxuu ahaa dameer baa ku kaadfay ama wax- waxbuu sheegay sabab buu caddeeyey ictamadahu waa cuskana meeshaasaa jawaabtii dhacaysa ictamadahu waa cuskana aw kaana faqiihan ama ninku faqiih buu ahaa ninkii hadduu faqiih yahay wixii najaasaaya wixii kaluu kala yaqaana laakiin ninaan faqihiba ahayn hadduu yahay biyahan waa najaasooyen waxaa laga yaaba markii la su-aalo inuu hebel canuuf ku tufay inuu yidhaahdo suuragala marka hadduusan faqiih ahayn sababta inuu caddeeyaa laga rabaa markuu yidhaahdo waxbaa ku kaadshay waa la qaadan karaa ninkaas wax beena laguma yaqaan nin wanaagsan weeye laakiin waa najaaso kaliya looga hari maayo waxaa leeyahay maxay ku najaasoobeen waa la weydiina ilaa inuusa wax aqoon baa la ogyahay muwaafiqan haddana waafaqsan madaahibta najaasada waxyaalaha ay isku khilaafsan yihiin baa jira waxyaalaha ay isku khilaafsan yihiin ayaa jira madaahibta qaarkood looma yaqaano xoolaha doogadooda ee kaadidooda inay najaaso tahay ninkii aan u aqoon hadduu nin u yimaado oo yidhaahdo war waxaani waa najaasoobeen wuxuuna ogyahay ninkaani inuu waxaan najaaso u yaqaano waa la warsanaya maxay ku najaasoobeen bal sababta iisha faqiih wey waa la ogyahay laakiin fiqigiisu madhabtiisa isku waafaqsanay marka waa warsanaya he maxay ku najaasoobeen wuxuu ku najaasoobeen markuu u sheego sababtii sababta inuu caddeeya laga rabo marka ninku ama waa inuu sababtii caddeeyaa ama faqiih oo ninkaan fiqiga isku waafaqsan yihiin waa inuu yahay madhabka haddii faqiih fiqiga isku waafaqsan yihiin inuu yahay warkiisa waa la iska qaadan karaa inay najaasoobeen isagoo aan sababba la caddayn uu sababba sheegin ayaa waxaa leeyahay siduu sheegay wy maalan ninkaan ninkan oo maalikiga haddii nin shaafici ay afka geliyeen uu yidhaahdo biyahan waa najaaso waxay u baahanaysaa inuu muxuu ku najaaso ilaa maalinkeedan weelka in la dhaqo waa ogolyihi laakiin eygaan afkiisaa wax najaasaynaya soo ma qabo leanna maalik baa wuxuu yidhi yu'kalu sayduhu kayfa yuqsalu famu wixii lagu ugaarsado waa la cunaa meeshii uu qaniinay qarqoorna layma oran dhaqna layma oran waxna layma sheegin marka ugaarkiisiina waa la cunaya afkiisuna waa najaaso see isku qabadsiiya maalig maalig baa yidhi moogta marka maalig isaga wuxuu leeyahay waxaa laga dhaqaaya cibaado weeye toddobada jeer cibaad ahaan ha loo dhaqo toddobadii jeer cibaad ahaan ha loo dhaqo meesha marka inay labadan madhabta isku waafaqsan yihiin ama sababta la isku sheego markaasaa wax lagu kalsoonaana ya hadday madhabta isku waafaqsan ictabado marka waa cuskanahayaa ninkaas hadduu najaaso u sheego maxaa yeelay qalabatu danni wey faasiqii hadday faraha ka bataan oo ayagoo kontomeeyaha meesha jooga ay yidhahan warweelkaas eybaa afka gelshay kontomeeyahan waxay ku tashadeen ma jiraan been iskuma waafaqi karaan ay marka dadka inay been isku waafaqaan aysan suuragal ahayn danni mu-akada aniga waxaan qaadanaya waxay sheegayan inuu jiro hadduu yidhaha war anaga ku kaagshay oo ficilkiisa sheegana qaaladii waa soo dhawaatay xataa hadduu sabi yidhaha anaa ku kaagshay waa ka tega maxaa yeelay wax soo dhawaan karo wey inuu runtiistahay soo dhawaan karo wayaxillu isticmaalu kullu inaain daahirin ijtihaadkii waa ka baxnaya weelashii baa la galay weelka biyaha lagu shubanaayo weelkii la isticmaali karaya kaan la isticmaali karin wayaxillu waxaa xalaala isticmaalu kulli inaain weel kasta in la isticmaalo daahirin daahira ilaa dahaban wafida dahabkii iyo fidadii maahan dahabka iyo qalinka labadoodaas weelkii laga sameeyey in la isticmaalaa ma banaana laakiin weelasha kale haddee weelkan waxaa laga fiirinayaa asal ahaan in la isticmaali karee waxyaalaha asbaabta ah oo kaleo weelkiyaa lasoo xaday iyo weelkii waa la dhacay iyo waxyaala noocaas kuwaas lama fiirin dhinacaas lama fiirin waa asbaab dhinac kale ka imaanaysa laakiin weelka weel ahaan baa loo fiirina weel ahaan waa la isticmaali karaa weelkii aan dahabi fido ahayn weelka haddee weel isagu sidiisaba marka horeysa najaasa ah oo neef baktiyey maqaar laga soo bixiyey maqaarkii lama mugdayn wadaan baa laga soo biyaa lagu shubay weelkan lama isticmaali karo waaba lagu najaasoobaya soomaa weelku asagaa sidiisa u najaasaysa marka weel oo daahir oo kastaa la isticmaala fa yaxrumu wax xaaraam weeye dahabkii iyo fidadii in la isticmaalo weelkoodii xaaraam weeye wakada itikaaduhu in la dhigto gurigana waa sidoo kale weel buu samaystay dahab baa laga sameeyey qalin baa laga sameeyey gurigu ku sharaxa isna waa xaaraam asbaabta oo loo xaaraantinimey cumadu waxyaalo badan bay keenaan sabab oo murakab u eg mar waxay yidhaahdaan dahabka iyo fidadu waxa weye lacagtii beledku ku kala socday lacagtaa beledku ka socday in weelal laga dhigo wax badan oo shaqo beledka ka abuurmi lahayd bay baajinaysa haddii weelal laga dhigo meel la dhigo ay noqoto wax kanzi ah lacagtu haddee dadka oo shaqada ku jiraa fahma haddii beledka lacagtu ay taallo shaqo badan baa abuurmaysa laakiin haddii lacagtii beledka taallo beledka loo loo dhigo hadda inta jaadka waxaan u malaynaya inta cunta ah, waxaa la ogaya inay dhib qabaan laakiin inta kale oo ay halaajiyeen lama oga wixii lacag meesha yaalay salaadia la aruurinaya meeshaasaa loo dhigaya shaqadaas hadday beledka taallo dad badan oo maanta baagabuudaa shaqo heli lahaa soo maa xoolaha dadku waa isku xirxiran yihiin maxaa yeele waa aragto qur-aanku eh, xoolihii qof iska lahaa xoolo dadku leeyuu ka dhigaya walaa tu'tu sufahaa eh, amwaalakum maalkan ayagaa iskale safiiha leh laakiin maalakum baa laga dhigay ilaa dadkan oo dhana wixiisu isku xirxiran yihiin meeshaa marka waxay ku baraysaa xoolo nin iska leeyahay oo dayacan hadday aragtay waa inaa xafida maxaa yeele xoolahan adiga nafcigoodu wuxuu kuusoo gaaraya si kale ayuu kuusoo gaaraya marka waxay yidhahdeen dahabkaani waa lacagtii oo beledku ku kala socon lahaa marka weelal in laga dhigo meel la dhiga waxay xijaabaysaa dhaqaalihii bay hoos u dhigaysaa cariirinaysa muslimiintana waxaa la rabaa dhaqaalahoodu inuu qawi yahay haddii kale gaalaa kor fuuli doonto ay u baahan doonaan waxaa la rabaa inay isku filan yihiin inuu dhaqaalahoodu qawi yahay ama ayaga loo baahan waa maqsad weyn weeyo islaamku ee maalka uu siiyey waxaa kaloo ku jirta iyadana qofka weelashaas dahabkaa meesha u dhoolan yihiin waxaa soo gelaya inay takabur waa isla weynaana waxbuu ismoodaya mid saddexaad miskiinka guriga soo galo weelashaan arka niyaddaa ka jabayso kasru quluub alfuqaraa waxyaalahaasay isku dardareen marka mar haddii nebigu reebay sala allahu calayhi wasalama annaga ama cilada ha la aqoon ayaan la aqoon ya waa waa in laga tago laakiin culimmadu waxyaalahaasay ku fafasireen marka in guriga la dhigto iyo in weelkii la samaystaa isla meeshu wayaxillu lmumawahu fi lasax midkii eh, la mariyey dahab ama fido mumawahani waxa weeye dahabkii baa la dhalaaliyey sidii rinji oo kale ayaa weel ama qori ama bir ah ayaa korka laga mariyey soo saacadaha qaarkood lama yidhaahdo eh, biyo dahab baa la marshay miyay yidhahdeen ma aqaan rinji baa la marshay dahab oo ah marka meeshan dahab baa la mariyey dahabkaas weel baa korka weelka la isticmaalaya waa weel kale dahabkiinu kor buu ka ka marsan yahay marka wuxuu yidhi yaxillu lmumawahu fi lasax midkii la mariyey waxay yidhaaheen markaas la marinahayo eh, waxaa la isticmaalaya weelkii weeye kan haddii dab loo bandhigo wax dahab oo kasoo dhalaalaya ma jire meeshii waxa weye rinji oo kale u marsan oo kale ayuu xisaabsan yahay marka meeshii dahab waa ku jiraa laakiin waxaa la isticmaalaya hadda waa weelki wayaxillu lmumawahu fi lasax mumawahaas haddee anugu aada uma sii akrin kelimadda tamwiiha ee marka qaarkood waxay keenaysaa shay shay la dhehgeliyey wax la dhehgeliyey ay mar keenaysaa marka qaarkoodna waa suuragal inay kasoo socoto minal maa inay kasoo socoto ee wax bii ahaan meesha lagu- loogu isticmaalay marka wallay waxay u baahanaysaa in luqadeeda dib loogu laabto ee ma talbiis baa mise waa ee biyihii baa meesha ku jira waxaas in luq ahaan dib loogu laabto anigu ma akrin wanafiisu ka yaaquutin fi lxadir wayaxillu nafiisu kii wanaagsanaa weel wanaagsan oo aan dahabna ahayn fida aan ahayn ee ah macaadintii kale macaadinta kale qaarkood dahabka inay ka qaalisan tahay imaan karta laakiin miskiinkuna kuma qalbi jawaasaa intiisa badan ma taqaane hadduu weelka aan arko wuxuu iska moodaya weel kaloo iska dhaldhalaalaya waxaan macdan qaali inuu yahay inta taqaanaaba iska yarba inta is- taqaana ayaa iska yar wax hadda lacagahoo suuqa ku kala socdana maaha marka yaaquud iyo waxyaalaha macaadinta ah oo qaaliga ah shay weel wanaagsan oo laga sameeyo oo macaadintaas qaaliga ah xaaraan maahan biyo dahab iyo fida hadduusan ahayn marka dahabkii iyo fidadii ayaga weelkooda lama isticmaali karo weelka marka siyaalo ay kusoo geli karaan baa jira mid rinji ahaana loo mariyey mid meel baa looga dhejiyey dahabkii iyo fidadii weelkii baa la isticmaalahayaa marka kaasina seeyahay hadda kii rinji ahaan loo marshay waxaa leeyahy meesha dahab ma yaalo waa rinji meesha waxa yaallaa ri- ri- waa lagu rinjeeyey dahab meesha ma yaal haddii dab loo bandhigo waxba kasoo xasili maayaan ayaa kii lagu dhejiyey wamaa dubiba bidahabin dahab midkii lagu kabay dabbadu sida badan waxaa loo isticmaala weel baa meel ka jeexmay meesha uu ka jeexmay ama dahab ama lagu dhejina ama fido waa lagu kaba marmarka qaarkoodna in qurux looga dhigaa suuragala oo weelka lagu sharxaayana ayadana dabbadu waa iska geli karta marka wuxuu yidhi dahab wixii lagu kabay ama fido qalin lagu kabay dabbatan kabiiratan ee daba weynoo meel weyn baa looga dhejiyey liziinati qurux baana looga dhejiyey xaruma xaaraam wey quruxna waa tahay ee wixiina waa weyn tahay dahab la isticmaalahayo wey aw saqiiratin biqadri alxaaja meel yar baa looga dhejiyeen waa intii loo baahnaa weelka meeshuu ka jeexmaa looga dhejiyey aw saqiiratan liziina waa wax yar laakiin qurux baa loogu dhejiyey barabara yaryaraa lagu dhejiyey aw kabiiratan lixaaja ee daba weynaa lagu dhejiyey baahi meesha jeexantaa weynayd marka meeshii oo dhan baa dahab lagu dhejiyey ama fido lagu dhejiyey jaaza waa banaanta jaaza waa bannaan tahay taas lagu leeyahay dahab iyo fidadii waa isku jiraan sheekha waa ka daba imaan doonaa hadalkan raafic buu kasoo guurinayaa se waxbuu ka daba keeni doonaa marka eh, maskaxda la iskaga qoran maayo haddii daba weyn oo dahabahoo loo baahan yahay oo meel weyn oo weelka ka jexbay haddii dahab looga dhejiyo inay banaanaanayso maskaxda la iskaga ridan maayo waa ka daba imaan doona kama aamusi waxaas marka waxa loo baneeyeyna waxaa jiray weelashii nebiga sala allahu calay wasalam ee qadxi waa ee muxuu ahaa kalax baa jabay hadda kalaxa waxaan ka wadaa waa un galaas qori ka samaysan meel buu ka jabay meeshii baa silsi segsaag yar waxaa lagu dhejiyey qalin segsaag yaroo qalina lagu dhejiyey marka maadaama segsaaggaa la ogolaaday ayaa marka wixii ma dahab la isticmaalayo ma fido la isticmaalayo haddana xoogaa dadaal baa lagu dara wadabatu mowdici listicmaali meeshii la isticmaalahayay wixii lagu dhejiyey ka qeyrihi bay la mid tahay fila sax meeshii koobka laga cabahayay haddii intuu ka jeexmo looga dhejiyo iyo haddii meel kale uu ka jeexmo dhinac kale meeshii la qabsanayo meel kale loo- eh, meeshii la qab- la la cabahayay meel aan ahayn uu ka jeexmo meeshaan looga dhejiyo waa isla halwo bardu dahab ma la isticmaalay fido ma la isticmaalay ay arrintu kusii socotaa marka dabadu weynankeeda yaraanteeda iyo meeshay ku dhegan tahay ma kala laha ee meeshii isticmaalka iyo meeshii kale ma kala laha qultu almadhabu taxriimu dabati dahabi mutlaqan wallahu aclam dahabkii ee, muxuu ahaa meeshiiba lagu dhejiya xaajo loogu dhejiyaa ee yaraa weynaa la kala saarima waxyaalo dadka loo ogolaado ilig buu gashaday iyo haddii masalan sankii laga gooyu meeshii gashaday waxyaalo waa jiraan laakiin weelasha xaggooda ee dahab looma ogolo laakiin qalinkii haddii meel wax ka jeexmaan silsilad segsaag xooga waa lagu kabi karaa meeshaas marka dahabkii fidadii ee weelashiina meeshaas uga baxay masaa'il waxaa jira culummadu ay soo qaad qaadaan oo muhiim ah in waxna laga ogaado muhiim tahay markay baabkan oo kale joogaan soo qaadaan waxyaale la yidhaahdo ikhtilaafu daahir ikhtilaafu lasl wa daahir shaygan asal ahaantiisa dahaara u ahaan jira haddana calaamaad waxaa muuqda inuu najaasoobo calaamaadka ayaa muuqda marka ma daahirkaa la qabanaya mise asalkaa la qabanaya maalan nimanka oo kawaanka oo hilibka qala hilibkaas dhiiggiisa inuu soo gaaro ma maari ma ka maarmi kara ilmo yaroo saqiira dharka ay qabaan in ama akaadidoodu gaarto ama wuxuu gaarto sida qaalibka waxaan leenahay waa nin oo maalan eh, majnuuna dharka uu qabo dahaaradiisa shaki baa ayaa geli kara mid gaar ah ee weelasha uu haysto shaki baa geli kara waxaas oo dhan oo shakiga geli kara waxay yidhaahdeen shaki wax lagu najaaseyn waxaa fiican haddaa wax kale heli karti in laga wareegsado laakiin shaki ma lagu najaaseynayo wa haddaa laakiin ka wareegsan kartid weelasha gaalada oo kale ninkii dhul gaalo taga weelashooda eh, nebiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi eh, iska daayo weelal kale wax ku cuna haddaa weydaana kooda dhaqa kooda dhaqa marka haddii ninkii makhaayad muslim heli karo inuu midii gaalada ka leexo munaasab bay tahay maxaa yeele weelashooda mana dhaqi karo weelashoodana waxaa laga yaabaa eh, wax inaysan kala dhowrinba aysan waxba kala dhowrin laakiin aduu asal weelkan waa najaaso iskama qaadan karti haddii dani kugu qabato aa weelkan wax ku isticmaashidna weelku inuu najaaso yahay asal maaha asal maaha nabiga sala allahu alay wasalam yahuuddii waxbay u keeneen eh, waxay u keeneen naagtii hadda waa ogeeda neef bay sumaysay da waana dadkiina waa wacdo waa la martiqaa ya cumar wuxuu yidhi tawada cumaru min jarati nasraaniya caashuunkeedii biyo ka qaatoo weysaystay hadde cumar ma caashuunkeedan oo dhan inaan waxaa nijaasa lagu ogeyn weelkeeda miyuu u qaatay ama biyahaanba biyaha wax wax dooriya maan wax kale ma nijaaseeyaan ayuu u qaatay taas waxa weeye masalo qeyb naga ah laakiin weelashooda haddii laga wareegsan karo waa laga wareegsana haddii dani kugu khasabtana najaaso laguma xukmin karo marka waxyaalaha inay najaasoobaan u badan laakiin aan najaasada lagu hubin najaaso lagu xukmin maayo waxyaalahu soo qaadayo waxaa ka mid a wuxuu leeyahay dhul baa dhul gaalaha dhar laga keena dharkii baa la samey inuu yidhaha waa iska dhaqaayaa marka hore waa bidcu leey waa laga keeni jiray gaalaha soo samayn jirta waa samayn jirtay saxaabadii baa samayn jirtay nabiga sala allahu alay wasallam weligeed lama dhaqin marka insha allah intaan iskaga soo gaabsanaha wallahu subxaana wa tacala aclam wa sala allahu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi